الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد caawa kelimadaydu haddii aan la yidhaahdo waxay ku saabsanaan doontaa laba mawduuc oo layga dalbay kan koowaad waa in la caddeeyo farqiga u dhexeeya waxa la yidhaahdo alfitna iyo aljihaad fi sabiili اllah mas'alada labaadna waa masalada ku saabsan qofka muslimka ahi inuu isqarxiyo ama uu isagu maaragtay tafjiir sameeyo ama uu naftiisaba dilo haddii aan la yidhaahdo kelimadaydu labadaas mawduuc bay ku saabsanaan doontaa haddii aan ku bilaabo middan ah kala saaridda fitnada iyo iyo jihaadka waxaan leenahay kala saaridda waxaa kuu sahlaaya inaad bara inaad garato labadoodaba oo macnaha aad tacriifkooda aada barato yacni fitnadiina aad tacriifkeeda aada barato jihaadkiina aada barato waxa uu yahay markaasaad kala saari kartaa iyo sidii maaragtay salafku ay ku fasiri jireen gaar ahaan fitnada y in xoogaa la fahmo usii baahan jihaadku waa iska cadya isagu laakiin waxaa laga baqaa in la isku qaso oo dagaal kastoo la qaado iyo hub kastoo la maaragtay la qaato lagu fasiro jihaad lagu fasiro marka bal salafkii arrintaa waxay ka arki jireen iyo wixii saxaabada ay ka yidhaahdeen baan rabnaa inaan wax ka ogaano fitnada marka macaani fara badan bay leedahay midda hadda sida gaarka aan rabno inaan uga hadalno waa midda maaragtay dagaalada iyo dilka iyo arrimaha noocaas oo kalea ku saabsan ibraahim alxarbi oo ardada imaam axmed ka mid ahaa kitaabkiisa hariib alxadiis la yidhaahdo dhowr macno yuu fitnadii ku sheegay mid ka mid ah wuxuu yidhi alqatlu kan sagaalaad markuu maraayey yuu yidhi waa alqatlu kadibna laba aayadood buu sheegay in khiftum an yaftinakum aladiina kafaruu oo an yaqtulakum lagu fasiraayo amana limuusa ilaa duriyatu min qowmihi calaa khawfin min fircawna wa malaa'ihim an yaftinahum inuu dilo lagu fasiraayo marka labada aayadood kadib wuxuu ku xijisiiyey xadiidkii usaama ibnu zayd oo usaama radia allahu canhu uu leeyahay rasuulku sala allahu aleyh waali wasalama daaraha madiino mid ka mida yuu kor istaagay waa wax masalan qusuura oo yacni dhufays camal laga dhigan jira oo kale waayo oo dadku inay ku badbaadaan ay maaragtay u isticmaali jireen waa utum waxaa la leeyahay utum min aataami almadiina yuu ku dul istaagay buu leeyahy rasuulku sala allahu alay wasalam wuxuuna yidhi waxaan arkaa fitnooyinkii oo guryihiina dhex gelaya sida roobkii oo kale roobku marka uu da-ayo oo kale dhibcihiisu si ay dhulka u wada gaaraan yaan arkay buu leeyahy fitno fitnooyinkii oo guryihiina gelaya xadiidkaa markuu fasiraya marka ibraahim alxarbi waxaa laga wadaa buu yidhi dagaaladii iyo iska hor imaadkii ummadda dhex imaanayay taa waxaad ka fahmaysaa inuu fitnada qatliga kusoo fasiray baa laga fahmaya waxay kaloo noqon kartaa buu leeyahay waxaan dadka lagu imtixaano oo adduunyo iyo shahawaadkeeda ah oo ay markaa aakhiro kaga mashquulaan haddaba marka xuruubtaas iyo dagaalladaas waxay meeshii ugu xumayd gaaraan markay ummaddu iskhilaafto oo sharafteedii la waayo oo aanay madax rasmiga yeelan waxayna fitnadu noqonaysaa markaa mid caam ah oo dilkiibaa badanaya daadanaya acraaddiibaa wax loo geysanaya iyo sharaftii jidadkiibaa xirmaaya ummadduna waxay ku dhacaysaa isbaraambar fara badan iyo xaaladoodii oo maaragtay garatag iyo tashadud uu ku yimaado cabsiduna ay dadka marka aada ugu badato oo ay naf oo ay naftooda u baqaayaan oo xoolahooda ay u baqaayaan iyadoo cadaalad iyo kala dambayni aas ayna aanay jirin waana xaaladda uu imaam axmed ku fasiray fitnada caamka ah markuu lahaa alfitnatu idaa lam yakun imaamu yaquumu biamri الnaas markuu lahaa oo khalaal uu kitaabkiisa suna ku wariyay sanad saxiixa wuxuu leeyahay fitnadu waxay tahay marka aanay jirin marka aanu jirin macnaha madaxweyne maaragta dadka u dhexeeya oo arrimahoodii u istaaga ibnu rajab wuxuu ku yidhi kitaabkiisa maaragta uu ku sharxay oo fatxulbaari la yidhaahdo fitnadu laba ayay u qaybsantaa buu leeyahay mid gaar ahi mid caam ah ta gaarka ahi waa mid qofka naftiisa si gaar ah u qabsanaysa tan guudna waa mid dadkao dhan camimta fitnada khaaska ah waa maaragtay qofkiiyo lagu imtixaano naftiisa iyo ehelkiisa iyo xoolihiisa iyo ilmihiisa iyo deriskiisa waxaasoo dhan marka imtixaanka way soo galaan marka marka meel maaragta aan imaam jirin waxaa ka istaagaya marka axzaab fara badan oo marka ay dhici karto xisbi xisbiyadii kamida inuu qofka amro oo uu yidhaahdo kaali dadkan soo laay ama maaragtay waxaan maaragtay soo qarxi oo markaas ay dadkii ay ku ateecaan marka in lagu ateeco maaha dadka noocaas oo kale ah markay ummaddu ay firaq u qaybsanto oo ay xugun isku haystaan rasuulku sala allahu alay slam wuxuu yidhi factazil tilka alfiraqa kullaha ma aha inaad mid kamida intaad maaragtay iska daba gasho aad maaragtay amarkiisa aad qaadato ma aha maadaama dagaalkii dagaal marka fitno uu yahay waa inaad wax noocaas oo kale aad ka joogtaa marka imaam ibnu rajab markuu fitnadii caamka ayd ka hadlaayey wuxuu leeyahay waa midda maaragtay hirka badda oo kale sidiisa maaragtay isugu dhacdhacdo waayo buu leeyahay oo qaarkeed qaarka kale uu raacayo waxaan ugu horreeya buu leeyahay dilkii cusmaan la dilay iyo wixii ka dhashay oo ah in maaragtay muslimiinta qalbigooda uu kale qulubtooda ay kala tagtay oo qaarkood qaar kale ay gaalnimo ku xugmiyeen oo ay dhiigoodii daadiyeen marka yacni fitnadu suurooyin kala duwan bay leedahay oo dhowr ah waxaa ka mid a in laba nin oo madaxa marka ay boqortooyada iyo madaxtinimada ay ku dagaalamaan oo midkood uu midka kale maaragtay dhulkiisi uu tago oo markaa maaragtay xabaddu ay meesha ka dhacdo waxaa kaloo fitnadii ka mid ah in qabaa'ilku ay isku xadgudbaan oo qaarkood qaar kale maaragtay ay isku khilaafaan adduunyo iyo dhul iyo daaqsin iyo wax lamida ama un maaragtay aarsi iyo wax noocaas oo kale laysu laayo marka fitankii noocaas oo kale ahaa waa fitankii maaragtay nusuusta ay ka digaysay marka xaaladdu in noocaas oo kale ay tahay xadiidkii rasuulka oo kale sala allah alay slam uu yidhi satakunu fitanun alqaacidu fiiha khayru min alqaa'im walqaa'imu fiiha khayru min almaashi walmaashi khayru min assaaci man tasharafa laha tastashrifhu faman wajada minha malja'an aw macaadan falyacud bihi yuu leeyahy rasuulka sal ll ly slam fitnooyin baa dhici doona oo ninka fadhiyahi uu ka wanaagsan yahay midka taagan midka taaganina uu ka wanaagsan yahay midka dhex socda midka dhex socdaana uu ka roon yahay midka dhex ordaaya qofkii u hanqal taaga way daftaa buu leeyahay fitnadaasuu rasuulka sal slam oo way halaagtaa ee qofkii maaragtay heli kara meelu uga dhuunto oo uu ka magan galo ha magan gala buu leeyahy rasuulku sala allahu alay slam xadiidka marka bukhaariyo muslim baa wariyey riwaayadii maaragtay muslim uu wariyo xadiidka abu bakra wuxuu yidhi nin ba wuxuu yidhi rasuulka allow ilaa rasuulka yaa yidhi sala alla alay slama man kaanat lahu ibilun falyalxaq biibilih waman kaanat lahu ardun falyalxaq biardihi waman kaanat lahu hanamun falyalxaq bihanamihi u yidhi moogtahay hadal macnihiisu saasoo kale uu yahay nin baa marka wuxuu yidhi rasuulka allow ara'ayta man lam yakun lahu ibilun walaa hanamun walaa ardun bal ka waran qof aan intaba haysan geelna ma leh arina ma leh dhulna ma leh markaasuu wuxuu yidhi rasuulku sala allahu alay wasalama yacmidu ilaa sayfihi wuxuu u qasdaa buu leeyahy ninkaasu seeftiisii hubkii uu wax ku dilaayo waaye fayaduqu calaa xaddihi bixajar meesha seeftu ay afka ka leedahay wax ka disho yuu dhagax ku garaacayaa suma liyanju marka ha iska cararo in istataaca najaa'a hadduu inuu ka fakado dagaalkaas uu awooduu leeyahay uu heli karo allaahuma hal ballaqtu buu leeyahy rasuulku sal slm allahuma hal ballaqtu allahuma hal ballaqtu marka macnaheedu waa gaarsiiye waayo maaragtay yaa laga wadaa su-aashaas nin baa wuxuu yidhi rasuulka allow ara'ayta in ukrihtu xataa yunطalaqa bi ilaa axadi الصafayni haddii la iqasbo bal ka waran rasuulka allow ilaa maaragtay laba qolo iska soo horjeeday qolo kamida safkeeda laydhex istaajiyo fadarabanii rajulu bisayfihi oo qof markaa uu maaragtay seeftiisii ugu dhufto ow yajii'a sahmun fayaqtulanii amase maaragtay fallaaru igu dhacdo ay idisho wuxuu yidhi rasuulka sala allahu alay slam yabuu biismihi wa ismik dembigiisa iyo dembigaadiba asagaa la taga oo la noqda wayakuunu min asxaabi الnaar asxaabu naar kuuna ka mid noqdaa ninkaas yuu yihi rasuulka salى الlahu alيه wasalam waxaa kale uu yihi rasulka sal ly slm laa tarjicuu bacdii kufaara yadribu bacdukum riqaaba bacdi gadaashay marka ha noqonina buu leeyahay kuwo gaala oo sida gaalada u dhaqma oo islaaya ila muslimku way isu naxariistaaye gaalada muslimka laysa ee maaha muslim inuu muslim laayo ma aha waxa uu weriyey maaragtay usaama uu rasuul ka wariyey sal lla alay slam xadiiskii saxiixa ahaa wuxuu leeyahay usaamo bacahanaa rasuulu llahi sal ly slama rasuulka allah maaragtay noo soo dira fi yaana diray buu leey fi sariyatin goosin macnaha ciidana yuu maaragtay nala diray fasabaxna alxuraqaat min juhayna qabiilkaas yaan maaragtay dagaal ku waaberisanay buu leeyahay fa adragtu rajula nin baan marka soo gaarnay faqaala wuxuu yidhi laa ilaaha ila allah ninkii baa laa ilaaha ila allahu yidhi fatacantuhu markaasaan waranka ku boobay fawaqaca fii nafsii min dalika markaasaan xoogaa arrintii maaragtay nafteeda wax galeenoo aan dhibsaday fadakartuhu linabiy sal slm markii aan soo noqonnay baan u sheegay rasuulkii sal ly slam faqaala rasuulu llah sala allahu aleyh wasalam rasuulka allah wuxuu yidhi qaala laa ilaaha ila allahu waqataltah intuu laa ilaaha ila allahu yidhi baad dishay qaala qultu yaa rasuula allah inamaa qaalahaa khawfa min asilaax wax kale uma aanu dhihine hubka uu ka cabsanayo unbuu saa u yidhi markaasaa wuxuu yidhi rasuulku sala allahu alay slam afalaa ashaqaqta can qalbihi maxaad qalbigiisa u faydi weysay ood u dillaacin weysay xataa taclama ilaa aad ka ogaataa qaalaha ma yidhi oo dhab ma ka tahay oo run ma ka tahay am laa masamaya ila qalbiga adig laguma dirsanay maxaa kuu geeye waay marka famaa zaala yukariruhaa xataa tamanaytu famaa zaala yukariruhaa calaya kama aanu zuulin buu leeyahy rasuulku sala allahu alay slam inuu igu celcelinayo warkaas oo uu maaragtay aad igu celcelinayo xataa tamanaytu anii aslamtu yowmaidin ilaa aan ka jeclaystay inaan maalinkaas un soo islaamo aan maaragtay lay qorin dembigaan saanu weyn qaala marka faqaala sacdun sacd bin abi waqaas ba wuxuu yidhi wa ana wallahi laa aqtulu musliman marka arrintu wuu ku intifaacay usaamo dagaaladii fitanka ahayoo muslimiinta dhex mari jiray kama qayb geli jirin usaamo saacadna marka arrintan buu la socdayoo sheekada waa uu ogaa markaasu usaamo ku dayanah wuxuu leeyahay aniguna qof muslima dili maayo buu leeyahy xataa yaqtulahu dulbutayn wa ana wallahi laa aqtulu musliman xataa yaqtulahu dulbutayn aniguna qof muslima dili maayo buu yidhi ilaa uu ninkaas dulbutayn la yidhaahdo oo usaamo laga wado xoogaa maarata calooshiisa weyneyd baa la yidhi ilaa uu asagu wax ka dilo marka waa ku edab qaatay moogta usaamo arrinkii qaala rajulu nin baa wuxuu yidhi alam yaqul illahu tacaala waa idinka iska ilaalinaya dagaalka muslimkee iyo inaa muslim laysaane ma waanan alla dhihin buu leeyahay marka waa mid iska maaragtay jaahila kani wa qaatiluuhum xataa laa takuuna fitna wayakuuna diinu kulluhu lilah ma waanu alla dhihin hadalkii duuduub ahaan buu u keenaya macno caama aayaddu gaalay ka hadlaysaa isaguna muslim buu marka rabaa inuu usoo daliilsado muslimkina nusuusta waa ka digtay in la laayo marka cagsigii wixii uu rabay rasuulku sal ly slm waxaan ahayn buu rabaa ninkan inuu keeno oo maarata aayadihii loogu talagalay gaalada oo muslimka ku xambaaruu rabaa markaasuu wuxuu leey waqaatiluuhum xataa laa takuuna fitna mayaanu alla dhihin dagaalama oo dagaalkii ha socdo ilaa fitna laga waayo oo fitna ay meesha ka baxdo wayakuuna diinu kulluhu lilah daacaduna allah keliya ay u sugnaato alla keliya warkiisa la qaato faqaala sacdun sacad baa wuxuu yidhi qad qaatalnaa xataa laa takuuna fitna waan dagaalanay annagu oo wakhtiga rasuulkan sala ll slam dagaalami jirnay ilaa fitnadii ay meesha ka baxdo fitna la waayey oo gaaladii laga adkaaday wa anta wa asxaabuka adiga iyo duulalkan kalood isla socotaanna turiiduuna waxaad doonaysaan an tuqaatiluu xataa takuuna fitna inaad dagaalantaan oo balaayo muslimkii dhex dhigtaan baad doonaysaan oo fitna ay dhacdo markaas waa cagsigii marka aayadda annaguna fitnadii waan zuulinay addunkuna muslimkii bay rabtaan inaad fitna ka dhex dhalisaan xadiid kaloo jundub uu weriyaa jirtay oo isaguna iyadana rasuulku sal slm aad u adkeeyey muslimka dilkiisa nin buu dilay jundub isaguna uu ku qaldamay lima qataltahu buu ku yidhi rasuulku sal sl maxaad u dishay faqaala yaa rasuula allah awjaca fi lmuslimiin muslimiintii buu aad u xanuujiyey ninkaasi faqatala fulaanan wa fulaanan wasamaa lahu nafaran hebel iyo hebel buu dilay dad qiimo badan buu dilay magacyuu marka sheegay jundub wa inii xamaltu calayhi markaasaan soo weeraray buu leeyahay oon ku soo qaaday falamaa ra'a sayfa markuu seefti arkay qaala laa ilaaha ila allah markaasuu laa ilah illah ku dhawaaqay qaala rasuulu llahi rasulka ala yidhi sala اllah alay slam maa qataltahu ma dishay qaala wuxuu yidhi nacam haa qaala wuxuu yidhi fakayfa tasnacu bilaa ilaaha ila allah idaa jaءat yowma alqiyaama maxaad ku samaynaysaa laa ilaha ila allah markay maalinta yowma alqiyaama timaado qaala yaa rasuula allah istakfir lii buu yidhi markii rasuulka allow dembi dhaaf alle ii weydii kama yeelin rasuulka sal ly slam waa kusii adkeeyey wa kayfa tasnacu bilaa ilaha ila allah idaa jaat yowma alqiyama ku xijiyey qaala fajacala laa yaziiduhu calaa an yaquula maba uga badinaaya wax kale ku dari maaya inuu yidhahdo moogiye kayfa tasnacu bilaa ilaha ila allah idaa jaat yowma alqiyaama oo maxaad ku samaynaysaa laa ilaha illa hada yowma alqiyaama ay timaado marka mas'aladii maaragtay saasaa rasuulku sala allahu alay wasalam arrinka uu adkeeyey sideedana culummadu waxay yidhaahdeen kulu maa awjaba fitnatan wa furqatan falaysa min addiin wax allo wixii fitno keena iyo kala tag diinka ka mid ma ah waxaas wax lagu hadla ha noqdaan ama ficil la sameeye ha noqdaan walaakina almusiiba alcaadila buu leeyay shekh islam ibn taymiya qofkii musiibka ahaa oo asagu saxda ku taagnaa caadilkana ahaa caleyhi an yasbira cani alfitna asagaa laga rabaa inuu fitnadii ka sabro hadduu fitnadii ka sabri waayo hadda isaguna nin fiican ma noqonayo wayasbir calaa jahli ljahuul ninkii jaahilka ah een waxba garanaynin jaahilnimadiisi inuu asagu ku sabraa la rabaa iyo wa dulmihi iyo dulmiga uu ku samaynayo in kaana hayra mutaawil hadduu aanu mutaawil yahayn hadduu mutaawil yahana de waaba kasii owleysantaaba laa taqacu fitnatu ila min tarki ma amara allahu bihi yuu leeyay shekh islam ibnu taymiya yani fitna ma dhacda buu leeyahay ilaa min tarki ma amara allahu bihi yani ka tegid laga tegey wixii alle uuna faray ma ogiye yaa fitna ku dhacdaa fa inahu subxaanahu maxaa yeele alle subxaana amara bilxaqi wa amara bisabri xaqina wuuna faray alle in la sabrana waa uuna faray watawaasaw bilxaq watawaasaw bisabri tii lahawa iyo aayado kaleba faalfitnatu fitnadu marka waxay ka dhalataa imaa min tarki alxaqi xaqiyoo laga tago wa imaa min tarki sabri ama sabarkioo laga tago oo qofki uu dul qaadan waayo haddii dhibaata qabsato faalmadluumu lmuxiqu qofkii la dulmiyey ee xaqa ku taagnaa aladi laa yuqasiru fii cilmih oo wixii uu garanayo aan ku gaboodfalaynin ku camalfalkooda yu'maru bisabri inuu sabra asagii laga rabaa faidaa lam yasbir faqad taraka alma'muura haddaanu sabrin wixii la faray buu ka tegey marka waxaa loo baahan yahay in maaragtay fitnadii laga sabro laba nin ba waxay maaragtay u yimaadeen cabdullahi ibnu cumar fitnadii ibnu zubayr markay jirtay markaasay waxay ku yidhaahdeen ibnu cumarow dadka waa ujeedaa wax ay sameeyeen oo maaragtay ah xukunka ay isku haystaan oo allana wuxuu leeyahay bay yidhaahdeen wain taa'ifataani min almu'miniina iqtataluu haddii laba kooxood oo muslimiinta ka mid ah ay dagaalamaan aayaddii buu ishaarayaa ma og tahay marka maadaama saas la yidhi famaa yamnacuka an tuqaatil maxaa kuu diidaaya inaad dagaalanto kamaa dakara allahu fi kitabi sida alle kitaabkiisa ugu sheegay marka aayadaa marka la deliilsanayaa macnaheedana la fiirin maayo sida mar badan marar badan ba dhacda ibnu cumar baa marka hadlo wuxuu yidhi yabna akhi wuxuu leeyahay adeerow yani asaga wuxuu iska dhigaya inu adeeru yahoo kale ucayaru bi hadi al aaya in aayaddan la igu caayo walaa uqaatil aanan dagaalamin oo muslimka dagaalkiisa aanan ka ka qayb gelin ayaa axabu ilaya aan ka jecelahay min an ucayara in la igu caayo bilaayati alati qaala allahu caza wajal aayadda alla uu yidhi waman yaqtul mu'mina mutacamida fajazaa'uhu jahannamu khaalida fiiha waqadiba allahu calayh walacanahu waacadda lahu cadaaban cadiima qofkii qof mu'mina dila isagoo kaas u dilaaya abaalmarintiisu waa jahnamo uu galo isagoo ku waaraaya dhexdeeda allana waa uu cadhooday naxariistiisana waa uu ka fogeeyey cadaab weynna waa uu diyaariyey aayaddan in laygu caayo ayaa iiga daran buu leeyahay in tii kale laygu caayo ninkii baa haddana wuxuu yidhi alla wuxuu yidhi waqaatiluuhum xataa laa takuuna fitna aayaddaas oo allama dhihin buu leeyahay dagaalama oo dagaalku hay iska socdo ilaa fitnadii maaragtay ay ka tagto ibnu cumar baa wuxuu yidhi qad facalnaahu waan samaynay waa tii haddaad sacd uu lahaa moogta warkii sacd ibnu waqaas oo ka ansaxay iyo warkan ibnu cumar ka ansaxay labaduba marka waa isku meel bay u wada jeedaan waan samaynay buu leeyahy taas gaaladii waan la dagaalanay ilaa fitnadii ay baaba'day islaamkuna marka wuu yaraan jira buu leeyahy wa kaana arajulu yuftanu can diinihi qofka diinkiisa laga fitnayn jiray ima an yaqtuluuhu inay dilaan oo gaaladu ay dilaan aw yuuthiquuhu ama ay maaragtay xirxiraan xataa dahara alislaam ilaa islaamkii uu ka muuqday oo uu maaragtay banaanka u soo baxay oo uu ka xoogeystay walam takun fitnatun fitnatan ay meesha ka baxday falamaa ra'aa ya markuu ninkii arkay inaanu markaa warka ka yeelaynin wuxuu yidhi famaa qowluka fii caliyin wa cuhmaan sheekadii u bedelay marka cali iyo cuhmaan bal ka waran markaasaa ibnu cumar wuxuu yidhi cuhmaan allah ayaa cafiyey idinkuna waad dhibsateen inaad cafisaan calina waa in adeerkii rasuulka sala alla alay slam waana wiilka maarata gabadhiisa qabay gurigiisana waa kan oo waad u jeedaan ko saciid ibnu jubayr baa marka waxaa laga wariyey ibnu cumar baa noo soo baxay buu leeyahay annagoo doonayna inuu xadiis wanaagsan nooga warramo nin xakiim la yidhaahdo baa soo maray markaas buu wuxuu yidhi abu cabdiraxmaanow kunyadii cabdullahi ibnu cumar baa ahayd moog tahay abu cabdiraxmaan wuxuu yidhi kayfa taraa fi lqitaali fi lfitna bal maxaad ka aaminsan tahay in fitnada dhexdeeda la dagaalamo ibnu cumar wuxuu yidhi wahal tadri ma alfitna war fitna macnaheeda ma taqaanaa oo ma garanaysaa takiladka ummuk hooyadaa ha ku weysee kaana maxamedun sal ll slam yuqaatilu mushrikiina maxamed wuxuu la dagaalami jiray mushrikiintii wa kaana adukhuulu fii diinihim fitnatan in diinkoodii la galo yaa marka fitna ahaan jirtay buu leeyahay walaysa qitaalakum cala almulki laakiin ma ahan fitnada la sheegaayo oo macnaha aayaddu ay leedaha maaragtay fitnada hala zuuliyo ma aha dagaalka boqortooyada ku dagaalamaysaan iyo xukunka la ysku haysto bayhaqiya isaguna sunankiisa wuxuu ku wariyey in cabdullaahi ibnu zubayr iyo cabdullaahi ibnu safwaan ay maalin maaragtay xijriga fadhiyeen oo kacbadii fadhiyeen markaas ayaa ibnu cumar soo maray asoo tawaafaya markaas baa midkood midka kale wuxuu ku yidhi war ninkan ninka fadli badan miyaad waktigan hadda jira og tahay marka nin bay waxay ku yidhaahdeen noogu yeer hadduu tawaafka dhammaysto tawaafkii markuu dhammaystay ibnu cumar oo labadii ragcana uu dukaday yaa ninkii lasoo diray uu u yimid markaasuu wuxuu ku yidhi ibnu zubayr iyo cabdullahi ibnu safwaan yaa ku yeeraaya ibnu cumar waa u yimid marka labadii nin ibnu safwaan baa wuxuu ku yidhi abu cabdiraxmaanow waa kunyada ibnu cumar ma og tahay maxaa kuu diidaaya in amiirmuminiinka aad la mubaayacooto ibnu zubayr buu ka wadaa markaas buu wuxuu yidhi wallaahi laa ubaayicukum anigu idinla mubaayacoon maayo buu yidhi wa antum waadicuu suyuufikum calaa cawaatiqikum adiinkoo seefihi ay deegta idiin saaran yihiin tasababu aydiikum min jamaaci lmuslimiin oo gacmihiinana ay ka daadanayaan dhiiggii muslimiintu asnun kubra oo bayhaqi iyo ayadana waxaa maaragtay uu ku wariyey bayhaqi nin la yidhaahdo saciid ibnu xarbi alcabdi yaa wuxuu yidhi ibnu cumar baan la fadhiyey buu ku leeyahay masjid ulxaraam waa kacbadii waktigii ibnu zubayr waxaana markaa xukunkii maaragtay xukunkii ibnu zubayr ku jiray oo taacadiisa markaa ku jiray madaxdii khawaarijta oo khawaarijta marka ibnu zubayr markaa ma aanay diidanayn naafic ibnu alasraq iyo catiya ibnu alaswad iyo najdat alxaruuri iyo raggii oo dhan baa maaragtay ibnu zubayr wada ateecsan markaasay nin dhalinyaraa marka u soo direen ibnu cumar waxay ku yidhaahdeen maxaa kuu diidaya inaad ibnu zubayr la mubaayacooto ibnu zubayrna waad ogtahay inuu amiirmuminiin yahay markaasuu ibnu cumar wuxuu yidhi wallaahi ma kuntu liucطiya baycatii fii furqatin walaa amnacaha min jamaca walaa amnacuha min jamaaca anigu ma ahi mid baycadiisa dhiibaaya iyadoo maarata muslimku uu iskhilaafsan yahay oo furqa ay jirto sababtoo ibnu zubayr koox muwiinta kamid ah markaa khilaafsanaa oo shaam meel kamid a haystay jamaaca hadday jirto muslimku uu isla wada socdana anuu ma ahay mid baycadiisa diidaaya buu yidhi marka markii cabdimalik ibnu marwaan arrintii isugu dubadhacday oo xukunkii isagu u qabsaday oo ibnu zubayr uu meesha ka baxay oo dadkii wada ateeceen marka cabdimalik ibnu marwaan yuu waraaq beeca ah u soo diray marka nusuusta maaragtay ay salafku ay uga hadlaayaan fitanka way fara badan yihiin waxaa ka mid ah kuwada maaragtay aad wax u caddaynaya marwan ibn alxakam waa ninkii markaa ibnu zubayr agaas khilaaf sanaa yaa wuxuu ku yiri nin ayman ibnu khuraym la yidhaahdo saxaabinimadiisa waa la isku khilaafsan yahay laakiin taabicnimadiisa shaki kuma jiro aabihiisna saxaabi uu ahaa wuxuu ku yidhi ma waadan dagaalka nagala qeyb gelaynin ma dhinaceena marka kasoo safatid buu leeyahay markaasuu marka ayman baa wuxuu ku yidhi aabbahay iyo adeerkay baa beder ka qeyb galayo anigana ballan bay ila galeen buu leeyahay waxay igu yidhaahdeen qof laa ilaaha illa allahu leh hala diriirin marka marwaanow haddii aad ii keento wax iga badbaadinaya naarta waan kaala qayb qaadanayaa buu leeyahy dagaalka markaasuu yidhi marwaan naga tag buu yidhi balaaya kugu dhacday ninkii marka ayman ibnu khuraym ahaa waa nin wuxuu ahaa gabayo ah oo gabayga aada u dheeraya buu ahaa saddex maaragtay beyt yuu tiriye marka wuxuu yidhi walastu biqaatilin rajula yusallii calىa sulطaani aakhara min qurayshi lahu sulطaanuhu wacalaya ismi macaada allahi min jahli waطayshi aaqtulu muslima fi gayri jurmin falaysa binaaficii maa cishtu cayshi wuxuu yidhi anuu maahay mid qof muslim oo dukanaya iska dilaaya maahay oo ku dilaaya nin kale madaxtinimadiisa inuu madax noqdo nin kale lahu sulطaanuhu marka ninkaas kale u dagaalamaayo madaxtinimadii isagaa helaaya wa calaya ismi anigana dembigu anuu igu soo haraya macaada allahi min jahlin watayshi allan ka magan galay jaahilnimo iyo duldul aaqtulu musliman fi gayri jurmin ma qof muslimaan waxaan ku dilaa dembi la-aan falaysa binaaficii maa cishtu cayshi haddii saasu iga dhacdo oo aan qof muslima maaratay saa bilaash u dilo noloshaydu maba maaragtay ku raaxaysanaya buu leeyahy intaan noolahay noloshaydu waxba ka faa'iidi maaya buu leeyahay marka nin dukanayo oo muslima dili maayuu yidhi war kaloo marka isaguna aada u fiican baa jira oo bukhaari saxiixiisa wuxuu ku wariyey yani naafic uu ka warinaya naaficna ibnu cumar buu ka wariyey laba nin baa maaragtay u yimid buu leeyahay ibnu cumar waktigii ibnu zubayr oo fidnadu ay jirtay markaasi waxay ku yidhaahdeen ina annaasa qad sanacuu maa taraa war waad aragtaa dadku waxay sameeyeen aduguna waxaa tahay ibnu cumar ibnu khataab baa tahay wiilkii cumar ibnu khataab uu dhalay baa tahay saaxiibkii rasuulkana waa tahay sala alla alay slam famaa yamnacuka an takhruj maxaa kuu diidaaya inaad marka aad dagaalanto oo madaxtinimada aada raadiso markaasuu wuxuu yidhi yamnacunii ana allaha xarama alaa ana allaha xarama calaya dama akhi lmuslim waxaa ii diidaaya marka dagaalkaas ii soo bixidaas inan alla uu iga xarimay aniga qofka muslimka dhiiggiisa taas baa ii diidaysa buu leeyahy marka waa yahay marka jihaad maxaa la yidhaha marka maadaama aan fitnadii aan xoogaa soo ogaanay sida saxaabada isaga ilaalinaysana aan soo fahmnay jihaadku markaa isagu waa sahlan yahay waa in dadaal dheer lagu bixiyo gaalada la dagaalankooda si kelimada allah ay kor u noqoto iyada oo shuruudun ay dhammaystiran tahay oo ay muslimku xoog leeyihiin oo madaxna leeyihiin oo ay isku nidaamsan yihiin oo xooggooduna ka aga dhow yahay midka gaalada oo meel la yaqaana ay joogaan oo ra-sumaalkoodu iyo dhulkooda asalka ahaa uu u xafidan yahay oo aanay inay baaba-aan oo la dabargooyo aanay ka baqaynin marka xaaladdu noocaasoo kale ay tahay marka ay xaaladdu noocaasoo kale ay tahay oo ay gaalada iska dhicin karaan oo ay maaragtay ribix ay rajo ka qabaan markaas ka dagaa marka ay dagaalamayaan marka muslimiinta oo ay maaragtay u qasdaayaan gaalada inay inay dalbaan jihaadkii talabka ahaa jihaadku marka waa midkii noocaasoo kale ah oo shuruuddiisu ay u dhammaystiran tahay ee ma ahan mid dad dhuumanaya oo aan bannaanka issoo dhigi karin tabaryari darteed inay marka intay wax juqajuqeeyaan oo xabada ridaan dadkii marka masaakiinta ahaa madaafiic lagu garaaco kaasi ma aha marka jihaadkii la yaqaanay ma ah oo muslimku aqoon jireen haddii marka aan tabar lahaynin in la iska sabro yaa noo mashruuca marka salafkii saas ayay u arkeen oo ay u kala saari jireen waxaa fitnada la yidhaahdo iyo jihaadka saasay marka ugu kala socnaayeen mas'aladii kale marka qaraxyada haddii aan marka aan xoogaa ka taabanno ayada laftooda muqadimo yar bay marka u baahan tahay marka waajihaadku waa in marka gaalada lala diriramaa neri iyadoo marka ujeedkuna uu yahay in kelmadda alla kor la yeelo waana cibaado cibaadooyinka ka mid ah sidii rasuulku sal lla ly slam u jihaadi jiray oo khulafaa raashidiin u jihaadi jireen inaan u jihaadno ayaana looga baahan yahay muslimiintu marka goormay jihaadaan waxay jihaadaan markay awood leeyihiin waxay jihaadaan muslimiintu waxay jihaadaan marka ay maaragtay ay xoog leeyihiin jihaadka dalabka ah oo ayagu gaalada ay raadsanayaan waa maray awood leeyihiin oo awooddii muslimiinta iyo gaaladu ay iska aga dhowdaasaan haddaba soo sheegnay rajo weynna laga qabo dadkaasi inay soo islaamaan ama ay soo hoosgalaan maamulkii islaamka marka waxaa nidhi jihaadku waa in allah dartiis loo dagaalamo kelmadda alla si loo kor yeelo oo dadkiina laa ilaha illa allah maxamedun rasuulullah ay yidhaahdaan oo ay u hoggaansamaan oo marka islaamku ay usoo galaan si ay maaragtay aakhiro u badbaadaan ujeeddada weyn marka waa taas haddii marka taas la waayana in sharkii gaalada laga badbaado oo aanay fidnaynin qofkii rabay inuu soo islaamo yani ujeeddada weyn ee laga leeyahay jihaadku waa taas haddaanu marka jirin jihaadkii la aqoon jiray oo muslimiintii oo xoog leh oo dhinac ah oo raayadoodu ay caddahay oo la yaqaan oo bannaanka taagan ninkii madaxda u ahaana uu bannaanka joogo la heshiinaayo maaragtay dadkii lala heshiinaayo oo gaaladay kaasoo horjeeday marka loo baahdo heshiis hadba duruuftu sida ay tahay muslimiintana maaragtay dhulkoodii asalka ahaa uu u bad qabo oo u dhowrsoon yahay oo ilaashan yahay oo aan laga baqaynin wax istisaan la yidhaahdo iyo dabargoyn dagaalka noocaas oo kale ah oo waktigii rasuulka sal ly slam dhacayay iyo waktigii saxaabada markuu jiro midka noocaas o kale dagaalka noocaas o kale marka uu jiro yaa wax la iska weydiin karaa qof maaragtay naftiisa khatar geliya oo gaalo meel joogto isku tuura yani tusaale ahaan si aan ka wadnaa oo markaa muslimiinta ay maslaxa marka ay uga soo xasisho laakiin hadda ma muuqanayso wax noocaas oo kale ah dadkii muslimiinta ahaa haddaanay awood u lahayn gaaladii inay la dagaalamaan oo maaragtay raasmaalkoodii aan u dhowrsoonayn oo ay maaragtay istisaal iyo dabargoyn ay ka baqaayaan meesha ay ka muuqanayso oo marka xooggoodina aanu iska aga dhoweyn taasi marka haddaanay jirin isqarxintii gaalada lagu samaynaayey waxay ka dhigan tahay adoo gaaladii kaa xoogga badnayd oo waxyaaba fara badan oo wax lagu burburiye haysatay ku dhahaaya kaalaya oo muslimiinta burburiya adiguna kuma damaanad qaadna waxa aad samaynayso inuu maaragtay muslimku uu faa'iido ka helaayo taa marka asaasoo kale aad tiraa macnaheedu maxay noqonaysaa gaalada uun baa maaragtay xoogaa dhibaayaa baad leedahay sharkii baana marka muslimiinta aan ka yaraynayaa baad leedahay hadduu marka qofku saa is leeyahay laakiin sharti aanay yaraanaynin oo muslimkii maaragtay dhibki uu kusii badanaayo oo meeshii maaragtay ribix la raadinayey raasmaalkaadiba uu ku baaba'aayo arrinka noocaas oo kale ah haddaanu jirin dhaqaaqi maysid oo waa jihaadhayaa ma lihid jihaadka marka difaaca laftiisu dadki muslimiinta ahaa hadday u baqaayaan wax la yidhaha istisaal in lagu sameeyo isaga laftiisa maaragtay ku degdegi maayaan oo marba waxay fiirinayaan maslaxadda ummadda marka markaas un baa maaragtay laga hadlaa waxaan la yidhahdo isqarxinta masaladanina marka yani waxaan ka wadaa marka aan hordhacaas aan u samaynayaa in iyadoo dagaalkii saxda ahaa aanu jirin oo aanu qaa'im ahayn in masaladan laga hadlaaba khaladaba in laga hadlo yaaba khaladaba in waktiga la isaga dhameeyo ma aha laakiin marka maadaama aan laga aamusaynin yaan wax yar ka taabanaynaa oo masaladan waxaan garanaynaa inay tahay masale maaragtay ahlu cilmi badan ay ka hadleen waana waa naasilo nawaasisha ka mid ah oo waxyaabaha cusub ee maratay gadaaldama ka yimid oo mashaayikda muxasiriinta ahayd oo maaragtay salafiyiinta ahaa oo casrigan joogay sida sheekh ibnu baas iyo ibnu cuthaymiin iyo sheekh saalex alfawsan iyo culamo kale waxay yidhaahdeen ma banaana qofka muslimkaa inuu naftiisa dilo isagoo la gaalaan waxyeelaynaya inuu u qasdo inuu miino isku xiro ama uu baabuur ba- miinooyin laga soo buuxsho uu maaragtay isku dhex qarxiyo isagoo le gaalan dhib u geysanayaa ma banaanay yidhaahdeen masaa-isha noocan oo kaleana waa in culummada looga dambeeyaa marka muslimiintu waxay uqoon jireen waxay muslimiintu uqoon jireen ma ahan in maaragtay qofka muslimka ahu asagu isku soo xiro wax qarxiya ama uu baabuur ka soo buuxsado oo uu u qasdo inuu naftiisa dilo isagoo doonayo inuu gaaro dhib gaarsiiyo marka si aan sheegnana arrintan ahlu cilmigii lagu kalsoonaa waxay sheegeen inaanay bannaanayn teeda kale maslaxa muslimka uga soo xasisha garan mayno waxaad moodaa wixii ugu muuqday ee wakhtigan dhaca oo isqarxintaasi waxaas ku saabsan waxay noqotay wixii america lagu sameeyey labadii daarood ee la burburiyey oo marka uu sheegtay ninkii bilnaadin la dhahayey uu sheegtay in raggaasi ay yihiin raggiisi oo yidhi anaa ka dambeeyey marka hore cabaar buu aamusay kadibna isagaa sheegtay oo yidhi annagaa ka dambeyn waxa noocaas oo kale ah in maaragtay diyaarad dad rayidii ay saaran yihiin aad saaruuq ka dhigato ila hubla-aana ku haysa meeshaas maaragtay waxaad gaarsiin kartaa ma jiraan in marka laga dhigto dad madaniyiina oo gurigooda saaka ka soo ka lahay oo aan dagaal adiga markaa kugula jirin inaad maaragtay afduubto oo hubkaada uu saa noqdo arrinka noocaas oo kale ahay wax saxa ma ahan waa kadri khiyaanaha ku jirta dadka noocaas o kale masaakiinta ah waad khiyaantay teeda kale waddankii aad fiisada ku gashay isaga laftiisa waad khiyaantay inaad dhib u geysanayso uma aada geline waxaad u gashay waxaad leedahay inaan waxbartaan rabaa iyo wax noocaas oo kale aad ku gashay markaas haddana khiyaanaysa khiyaanaduna sharcigeena kuma banaana marka maxalushaahidku waa maxay wixii ugu weynaayo marka la sameeyey waktiyadan dambe mucaasirka waxay noqotay waxaan la yidhaahdo eleven september wixii la sameeyey waayo wax marka noocaas oo kale ah muslimku yani mafaa'iide bay ka dhexleen mase waxay ka dhexleen dhibaato iyo noloshiiyo lagu ciriiriyey gaar ahaan dadkii galbeedka degganaa waddamadii muslimiintana colays fara badan baa la saaray iyo waxaanay ka bixi karin iyo waxaanay awood u lahayn oo markaa lagu qasbay dadkii muslimiinta ahaa waxaanay awood u lahayn iyo dagaal aanay u tabaabushaysan oo aanay tabartiisa lahayn marka waxa noocaas oo kale ah oo dadka qaarkood isleeyihiin islaamka ayaad ugu gargaaraysaan ma ahan wax islaamka loogu gargaaraayo haddaba islaamka maslaxa ugama xasinin dhib baa uga yimid niman naga waaweyn ayaanu isku daandaansannay dhib fara badanna waana soo gaaray markii ay arrintaasi ka dhacday america wixii ka dambeeyey waan ognahay wixii afghanistan ku dhacay kadibna ciraaq yaa ka dambaysay iyo culayska meel kasta oo maarata muslimiintu ay joogaan la saaro oo waddankeena soomaaliyana uu ka mid yahay qofku marka waa inuu ka fiirsadaa wax uu samaynaayo isagoo janno raadinaya haddii waxa uu sameeyey noqdaan yacni qof naftiisii dilay oo uu marka ku rumoobo xadiidkii ahaa abu hurayra wariyey oo rasuulku sala allahu alayh wasalama uu yidhi man taraddaa min jabalin rasuulku yidhi sala allahu alay wasalama qofkii maaragtay buur iska soo tuura oo naftiisa sidaa ku dila buurtiibuu marka macnaa naartiibuu marka uu ku hoobanayaa naartii jahanama isagoo ku waaraaya waman taxasaa suman buu leeyahay rasuulku sala alla alay slam qofkii suncaba buu leeyahay rasuulku sala allahu alay wasalam fasumuhu fi yadihi yataxasaahu fi naari jahanama khaalidan mukhaladan fiiha suntiisii baa gacanta ugu jiraysa oo uu mar walbaba kabanaya oo tartiib tartiib u cabaaya oo saasaa lagu cadaabaya isagoo maarata naarti ku waaraya waman qatala nafsahu bixadiidatin buu leyahy rasulku sal slam qofkii naftiisa ku dila bir ku dila buu leeyahy rasuulku sala allahu alay wasalam faxadiidatuhu fi yadihi buu leeyahy rasuulku sal slam birtii baa gacanta ugu jiraysa waa toorayi wax lamid ah yaja-u biha fii batnihi markaasuu marka xalooshiisii ku dooxaya buu leeyahy rasuulku sal ly slam oo uu ku mudaaya oo naarti jahanabuu marka uu saa ku samaynaya u iska cadaabaya isagoo ku waaraaya kaa marka bukhaari baa wariyey qaybo ka midana muslim baa wariyey lafdiga muslim waxaa ka mid ahaa qayb uu yidhi isagu maya kan bukhaari ya waxaa ka mid ahaa aladii yakhnuqu nafsahu qofkii naftiisa ceejiya yaknuquha fi naar naartii buu ku ceejiya oo marka naartii baa marka saas maaragtay loogu waarayaa buu leeyay marka adigoo janno raadinayo marka haddii aad taa ku dhacda ka waran soo khatar ma aha marka dadka walaalahay ah waxaan ugu naseexaynayaa inaanay arrimaha noocaas oo kale ah aysan fududaysan marka shubahaadka qaar baa jira oo qaar baa waxay soo daliilsadaan waxay leeyihiin nin baa meel marka dhufays ah oo gaaladu ku jirtay loona geli karin isku tuuray si uu albaabka ugu furo dadka muslimiinta ahaa taasina marka waxaan leenahay daliil ma noqonayso oo iyagu waxay kasoo qaadayaan in arrintaas ay tahay isdilada uu isdilay oo kale yacni inuu kor ka soo dego oo kor laga soo tuuro si uu albaabka u furo waxay leeyihin isagoo isdilay waxba ma dhaanto taasina marka arrintaasina arrin sax maa ninkaasi naftiisa uma aanu qasdin ee gaala disha marka isagu naftiisa ma aanu dilin oo gaalo fara badan buu marka dilay albaabkiina waa uu furay maslaxo fara badan baana ka dhalata wixii uu sameeyey oo naftiisu ninkaas uma aanu qasdin isagu isdilo ee gaala disha taasi marka waa taas yani agtiisana waxaa maaragtay raajix ka ahayd sida daahirkaa inaanu gaalada ka badbaadaynin laakiin waa nin dagaal maaragtay gaala isagoo kula jira ku dhintay waa damac waa ku jira laakiin maaragtay wax yar badbaadi kara sababto albaabka inuu furaa buu rabaaba waana waana uu furay waa ku guulaysta taas qaar badanna waa uu ka laayay marka waxbuu dilaaya isagu muslimiintana marka albaabku u furaayey dan guud baa marka jihaadkii muslimiinta usoo xasishay oo meesha marka faa'iidaa laga helay marka in la isdilo oo qofku u qasdo inuu naftiisii dilo ma aha maaragtay wax muslimiinta ay oqoon jireen maaha waayahan dambe cusuurtan dambe waxaan u malaynaa dagaalkii labaad iyo yaa la sheegaay nimankii jabaniiska ahaa oo maaragtay meeshan birar harbor la dhihi jiray diyaaradaha iyagoo wata isku soo tuuri jira maraakiibta oo waxaad moodaa in madaaficda ay soo tuuraayaan iyo sawaariikhda yararka ay soo tuuraayaan aanay isleeyihin waxba tari mayso wax dhanba meesha ku baabi'iya isleeyihin de iyagu marka waa niman buudiyiina waxaa la sheegay inay marka rumaysan yihiin in ruuxdaadu meel cidlaa dhici maysa ay leeyihiinoo buudaadba marka la midoobaysaa bay leeyihin wax noocaasoo kale laga sheegay kuwan hadda maaragtay tamiil tigers la yiraan sidoo kale iyaguna waa isqarxiyaan dad noocaasoo kalea marka yaa waxaa sameeya marka wax muslimku oqon jireen maaha qaarkood marka waxay soo daliilsadaan wiilkii yidhi ninkii gaalka ahaa ee boqorka ahaa ima dili kartid aniga ilaa sida aan kuu sheegayo aada samayso markaas unba ay dili kartaa oo marka waxay leeyihin maadaama uu sidii loo dili lahaa uu sheegay ninkani isagoo isdila bay lamid tahay bay ku leeyihin taasina wax saxa maaha oo xadiidku waa u dheeraa waad garanaysaan nin boqora yaa wuxuu lahaan jiray nin saaxira oo falfallow ah markuu marka saaxiirkii weynaaday wuxuu yidhi war boqor yow aniga daabaa igu timid ee wiil yaroo aan wax kuu barakeen wiil dhallinyarahu marka maarka uu usoo dirsaday wiilka dhallinyarada aha alla wuxuu u sakhiray inuu arko nin raahiba waa nin cibaado badan oo marka cibaadaysanayay yuu soo maraa jidka soo maraa ninkii wax wanaagsan sheegaya buu arkay ninkii uu marka ku saamoobay uu ku taasuray calaa kulli xaal qisadu way dheer tahay laakiin waxaa dhacday in maaragtay uu wiilkii sidii ku islaamay wuu islaamay wiilkii markuu islaamay kadib yaaba ilaahay wiilkii marka wuxuu ka dhigay mid barakaysan oo karaamooyin badan oo maaragtay dadka ilahay uu caafimaad ku siiyo markuu alla u baryo markaasaa waxaa dhacday sheekadiisiyaa waxaa maqlay nin la fariisan jiray boqorkii nin dhoola ahaa oo boqorka la fariisan jiray yaa maqlay markaasuu u yimid wiilkii markaasuu xoolo fara badan u keenay markaasuu waxaan aad u jeedo xoolaha nihu adaa iska leh haddii aad caafiso wuxuu malaya in caafimaadka uu gacanta ku hayo wiilkii baa wuxuu yidhi war anugu wax ma caafimaadiye ilaahay baa wax caafiya ee haddaad alla rumayso anugu allan kuu baryaaya asagaan ku caafinaya ninkii indhoolaha ahaa alluu marka meesha ku rumeeyey saasaa marka dhacday markii ninkii indhihii usoo noqdeen oo intuu alla u baryay indhihii usoo noqdeen yuu maalinkii dambe haddana boqorkii ula fariisan jiray uu kusoo noqday ninkii indhoolaha ahaa boqorkii bula fariisay boqorkii baa weydiiye wuxuu yidhi oo niyow xagee indhahani kaaga soo noqdeen markaasuu wuxuu yidhi war saasaa dhacdayo wiil yaro waxaa jira maaragtay wax daaweeya markaasaa arrin wiilkii marka loo yeeray maya wuxuu yidhi ma rabbigayba icaafiyey buu yidhi kii indhoolkaa wuxuu yidhi rabbigayba icaafiyey markaasuu wuxuu yidhi boqorkii oo ma rabbi aan aniga ahayn baad leedahay markaasuu wuxuu yidhi haa rabbigay iyo rabbigaaba waa allah buu yidhi markaasaa la cadaabay ninkii indhoolaha ee indhoolka ahaan jiray markaasuu wuxuu maaragtay tusiyey wiilkii wiilkii baa marka isagana la cadaabay wiilkiina marka raahibkii buu tusiyey ninkii cibaadada badnaa calaa kulli xaal raahibkii baa lasoo qabtay waxaa la yidhi diinkaada ka noqo haddii kale waa ku dilaynaa diinkayga ka noqon maayo ur waa u diiday madaxa laga kala jaray minshaar baa lagu kala jaray raahibkii baa lagu bilaabay soo ma jeedid kadib waxaa ku xigsaday kii maaragtay indhaha la-ah ee kadib indhaha helay waxaa la yidhi diinkan ka noqo haddii kale waa ku dilaynaa maya buu yidhi isaguna sidoo kale madaxa looga kala jeexay wiilkii yaraa marka arrintaas kuma aanu quusanin cabsina ma aanay gelin markii l loo yimid isaga oo la yidhi diinka ka noqo wuxuu yidhi maya waa u diida afbu wuxuu ku yidhi dadka aimada ee maarata ay dadku ku dayanayaan marnaba maarata looma ogola inay rukso qaataan oo yidhahdaan waa nala qasbayo maarata gaalnimaa nalagu qasbay oo markaa waa iska gaaloobeynaa si aan u badbaadno lagama ogola ayaga sababtoo ah haddii ayagu maarata ay waxaa ogolaadaan fidno weyn baa ka dhalanaysa ummaddii o dhan baa ku baaba'aysa meeshaas oo ku gaaloobaysa ruksadi ma aanay qaadanin saddexduba wiilkii waa uu diiday markaasuu wuxuu damcay ninkii maaragtay boqorka ahaa inuu wiilkii asagana marka uu dilo laakiin si u dilaayaa wuxuu u dilaayaa diinka ka bax baa la yidhi mogta wiilkii waa u diiday marka rag marka ciidankiisii ka mid ah yuu u dhiibay wuxuu ku yidhi buurtaas geeya oo meesha dhalada ah markaad joogtaan hadduu diintii ka noqon waayo ka soo tuura buurtii way la ordeen oo buurtii bay la fuuleen markaasaa wiilkii u ducaystay oo wuxuu yidhi allaahumma kfiniihim bima shi'ta ilaahu nimankaan iga kaafi buu yidhi waxaa doontay iga kaafi oo nimankaa iga celi buurtii baa gilgilatay markaasaa nimankii buurtii ka soo daateen ayagu waa baaba'een marka isagana isagoo soconaya yuu boqorkii usoo laabtay markaasaa boqorkii wuxuu ku yidhi oo maxaa nimankii ku dhacay aho nimankan kugu daray buu yidhi markaasuu wuxuu yidhi allah iga badbaadiyey wiilkii saasuu ku jawaabay marka markaasuu kuwo kale u dhiibo wuxuu yidhi badweyntaas geeya dhex bartanka markaad maraysaan hadduu diinka ka soo noqon waayo yani doontan raaco badweynta dhexdeeda markaad tagtaan hadduu diinka ka noqon waayo ka tuura badda ku tuura ayaduna waa arrin aad u culus waa markaasuu haddana duceystay oo uu yidhi maarata allaahuma kfiniihim bima shi'ta allow nimankan igaga badbaadi oo iga kaafi wixii aad doontay iga kaafi buu yidhi markaasaa doontii la qallibantay oo baddi ay laqda ayaga markaasaa isagana uu ka soo badbaaday waa uu soo noqday haddana ninkii baa marka wuxuu yidhi oo raggi maxay maxaa ku dhacay buu yidhi aan kugu daray wuxuu yidhi allah iga badbaadiyey markaasaa wiilku wuxuu ku yidhi warniyo boqorkaaga waxba haysdaalinin aniga ima dili kartid ilaa aad ka samayso wax aan ku faraayo marka wiilkii marnaba la dhaafi maayo moogto laakiin wuxuu samaynaa arrin faa'iido weyn yeelan doonto ummaddii oo dhan baa soo wada islaami doonto awal gaalada ahayd markaasa boqorkiina meeshaas maaragtay khasaarihii ugu weynaa uu ku dhici doonaa wuxuu yidhi waxaad idili kartaa un markaad samayso waxaan kuu sheega oo maxaan sameeyaa buu yidhi wiilkiiba wuxuu yidhi dadka horta bal isu keen meel bannaan oo muuqata isugu keen saciid waaxida kusoo kulmay dadka marka waxaad igu daldashaa buu leeyahay yacni geed jiridiis igu daldal buu leeyahay oo iga taag kadibna fallaar maaragtay la soo bax buu leeyahay oo leeb maaragtay kala soo bax qoonahaadi markaa rabto marka inaad igu soo tuurto waxaad dhahaysaa buu yidhi bismi illaahi rabbi algulaam magic allan ku bilaabaya oon wax ku tuuraaya oo maarata wiilkan rabbigiisii ahaa marka fallaartiiba marka maarata saas kusoo tuura marka markaad aad saas samayso unbaad maarata aad aad aad idili kartaa buu yidhi sibuu marka mar sidiibu marka fallaartii ugu soo tuuray marka leebkii marka dhafoorku uga dhacay wiilkii wiilkiina sidaasuu marka uu ku dhintay markaasuu gacanta saara xataa meeshii maaratay fallaartu uga dhacday saasuu wiilkii ku dhintay marka wiilka yaa dilay marka boqorkii baa dilay isagoo isma dilin dilkii la dilay iyo dhimashadu dhintana maxaa ka xasilay waxaana ka xasilay marka aad arki doonto kolley lama dhaafayn moogti markii hore marka alluu baryey marka saasuu marka uu ku badbaadayo maslaxa weyn baa marka timid oo dadkii o dhan baa marka markaa soo islaameen waxay yidhahan aamanaa birabbi algulaam aamanaa birabbi algulaam aamanaa birabbi algulaam isagu wuxuu islaa boqorku dadku maaragtay saasa kugu baaqi noqdaan adiga halagu caabudo laakiin taasi ma aanay dhicin wiilkii wuu dilay laakiinse dadkii baa farihiisa ka baxay kulli waa la wada islaamay marka arrintaas baa wiilkii alla u waafajiyey marka boqorkii waxba ma garta soo ma jeedid waxna ma oga marka taasaa maaragtay ka dhacday oo dadkii o dhan baa maaragtay soo wada islaamay markaasaa kuwii saaxiibadaasa waxay yidhahan waxaad ka baqaysay yaa kugu dhacay dadkii markay maqleen ma og tahay bismi illahi rabbi algulaam in fallaartii lagu tuuraayo wiilkan rabbigiisa rabbi kalaa jiray ogaadeen oo maaragtay awooddaas leh oo wiilkaasna karaameeyey oo dacadiisa ajiibaayey ila wiilku wuxuu gaaray heer hadduu dadka alla u baryo kii indhaha lahaana indhihii u soo noqonayaan kii maaragtay baraska qabana sidoo kale baraska uu ka tegaayo marka wixii baa isbiirsaday nimankii marka saasay marka ku rumeeyeen allah oo meesha waxaa ka soo baxday ninkan boqorka inaanu waxba ahayn wuxuu ka digtoonaana way ku dhaceen dadku way soo islaameen wiilkuun baa marka la dilay marka boqorkii waa xanaaqay markii dadki soo islaameen wuxuu yidhi dadkaan hala soo qaqabtuu yidhi dhulkana godad ha laga jeexuu yidhi oo ha laga qodo hana lagu shido maaragta dab ha lagu shido godadkaas qofkii ka soo noqon waayo diinkiisa diinkan hadda ay dadku ay qaateen hadday ka soo noqon waayaan hala dilo marka dadka saas maarata dabki ha loogu rido dabki ha loogu rido dabkii holcaayay yuu leeyay dadka ha lagu guro way dhacda marka sidii baa la sameeyey marka ninkaas waa nin xoog badan ciidan buu marka haystaa dadkuna waa masaakiin marka saasaa dadka laga yeelayo marka qofkii diiday inuu gaaloobo waxaa lagu tuuraayey dabkaasaa lagu tuuraayey markii dambe haweeney baa timid wiil yar bay wadatay markaasay xoogaa ka joogsatay oo cabsatay dabkii inay ku dhacdo waxaad moodaa waxaa dhici karta inay wiilka yarkaa u naxariisanayso markaasaa cunugii yaraa alla ka hadashiyey oo wuxuu yidhi hooyoy iska sabar xaqii baad ku taagan tahay markaasi saas marka dabkii ugu dhacday qofku marka dabkaas noocaas o kale hadduu ku dhaco janna alla ugu bedelaa ma aha in maaragtay cadaab u noqonayo ma ah marka maadaama islaam iyadu ku dhimanayso faa'idaa marka iyadu ay helaysaa jannadii bay marka hore ka gelaysaa sidii marka naagtu islaantaas ay dabka u gashay boqorka ninkii boqorka ah saasa ku dhacday wiilkuna marka wuxuu sameeyey taasun bay ahayd marka dadkii aan awood lahayn waa taasaa oo marka diinkoodii saxda ah ayay ku dhegan yihiin oo ay ku sabraayaan xataa haddii la dulmiyo oo la dilaayo ilaa janna u dambaysa eh laakiin ma samaynayaan maaragtay fitno dadkana maaragtay dhibaysa muslimkala dhibaysa si ay ayagu isu badbaadiyaan marka dadkii wanaagsanaa marka saasay u sabri jireen waxaa kaloo qorka qaarkood ay soo deliishadaan xadiid maaragtay bukhaari ku jira oo sheegaya in rasuulka sal lla ly slam markii waxyigii maaragtay lagu soo dejinayey riyo unbuu marka hore yaa lagu bilaabay rasuulka sal lla ly slam markaasuu riyadu run noqon jirtay markaasuu buurta xere xero imaan jiray oo alle ku caabudi jiray ilaa uu marka malagii uga yimaado oo waxyigii maaragtay saxda aha uu kusoo dego markii uu waxyigu marka soo degay kadib oo maaragtay abaar la joogayaa waxyiga xoogaa joogsaday rasuulka sal l slam waa tiiraanyooda baa ku taalla marka xadiidka marka warkan dambe marka waxaa wata qisada zuhri baa wata oo wuxuu leeyahay fii ma balaganaa buu leeyay bukhaariga haddaad fiiriso fii ma balaganaa sidana soo gaartay sanad marka saxa kuma hayo waa waxna soo gaaray unbuu leeyahay tiiraanyada marka uu tiiraanyooday rasuulka sal l slam wuxuu damcay buu leeyahay inuu dhowr jeer buur dhaleedeed iska soo tuuro saas ayaana soo gaartay buu leeyahay zuhri markuu damco marka inuu issoo tuuro yaa jibriil u imaanayey oo maaragtay ku odhanayey rasuulkii alla baa tahaye maaragtay shakino kuma jire e ka joog waxan markaasuu rasuulka sal l slam degaayey oo u xasilaayey oo naftiisa oo naftiisa qaboobaysa haddana markuu wax waxyigu haddana ka daaho yuu sidoo kale marka uu yeelaayey markaasaa jibriil u soo baxaayey calaa kulli xaal marka warkaasi war saxa ma ahan oo balaagan zuhri mid saxiixa ma ahan yani shardiga bukhaari macnaha kuma soo aroorin ilan bukhaari xadiisiisa asaanidiisii mutasilka ahayd ee isxariirtay ee fulaan can fulaan can fulaan laga werinayey taas baa maaragtay midda saxiixa ahayd laakiinse wixii balaaga waa saxiix lama lahan calaa kulli xaal qof inuu naftiisa marka iska dilo isagoo leh waxaan rajaynayaa in islaamkii gargaarsado ma ahan wax u furan naftuna waxaad adigu iska leedahay ma ahan oo sida aad rabto ka yeeli karto ammaano ayay kugu tahay naftu jihaadkii saxda ahaa oo la aqoon jirana markuu maaragtay jirana haddani yahow jihaadkii ka qayb qaado markii kalena waxa kuu faran waa maxay waxa kuu faran waa inaad iska dulqaadato oo aad sabar yeelato diinkaadana aad ku dheganaato taasuu marka jihaadkii saxda ahaa ku jira wbillaahi الtawfiiq subxaanaka allahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaaha ilaa ant astaqfiruka watuubu ilayk